أجمعين وبعد maantay oo ah salaado bisha ramadaana ay ku badan tahay lixi toban sanadka kun afar boqol labaatan iyo afar fii masjidi abi hurayra waxaa ka dhici doonta muxaadaro ciyaankiidu yahay alkufru anwaacuhu wa asbaabuhu wa qawaacidun fi tafsiir waxaana soo jeedin doona asiix cabdilkariim xasan xaas marka muxaadaraadka aada iyo aad ayaan muhim u ah aada aan uga faa-iidaysano shiikan waa inoo joogaa falyatafadal masuura إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد mawduuca muxaadarada sida la sheegay waxa uu ku saabsan yahay alkufru anwaacuhu wa asbaabuhu wa qawaacidu fi tafsiir waxaynu ka soo hadalnay hore mawduuca ku saabsan iimaanka haddana waxaynu ka hadlaynaa mawduuca ku saabsan insha allahu tacaala kufriga shaygana garashada la garanayo waxaa ka qayb qaadanaysaa inaad waxa kulligiga a garato waayo waxaa la yidhaahdaa yucrafu shayu bididdi shayga lidkiisaa lagu gartaa marka iimaan garashada la garanaayo waxay laazimsanaysaa in kufrina la garanaayo marka calaa kulli xaal mawduuca kufriga inagoo ka hadlayno qodobada aynu taaban doono inkastaynu kala horeysiin doono waxay ku saabsan yihiin macna alkufri maraatib alkufri oo qodobka labaad ah anwaacu alkufri oo qodobka saddexaad ah alkufru qowlu wa camalu waictiqaadu oo qodobka afraad ah التكفير حكم شرعي فلا تكفير إلا بنص صحيح صريح خارج من معارض مقاوم أو بإجماع صحيح قدر سنادعه قدر كاللحاد ما كان كفرا بذاته فلا يشترط له جحد ولا استحلال ولا اعتقاد وقدر كاللحاد قدر كالجواب من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه إلا بيقين وقدر كالجواب qodobka sideedaad adtakfiiru nawcaani mutlaqun wa mucayanun iyo mid walba waxa loo shardinayo qodobka sideedaad ah qodobka sagaalaad man qaala aw facala maa huwa kufrun kafara wain lam yaqsid an yakuna kaafira qodobka sagaalaad ah qodobka tobnaad laa yu'aahadu shaksu bilaazimi qowlihi ila ida calima laazimahu waltazama bih oo qodobka tobnaad ah qodobka koobiyo tobnaad maa yanqud liimaana yastawi fiihi alqaliilu walkafiiru qodob koobiyo tobnaad weeye qodobka labiyo tobnaad maa amkana an yajhala almuslimu taxriimahu fainahu yucdaru lahu biljahli qodobka labayo tobnaad marka qodobadaas baynu insha allahu tacaala isiirado taagaynaa qodobka ugu horeeya waxa uu ku saabsan yahay macna alkufri erayga kufri luqada waxaa lagu yidhaahdaa atanqiya daboolista wax la daboolo ayaa waxaa la yidhaahdaa kufri ayaa la yidhahdaa luqa ahaan saasaa la yidhahdaa saas aawadeed ayaa waxa weeye yucjib alkufaara nabaatuhu waxay culamada qaar ku fasireen in looga jeedo kuwa wax beertee wax fala kufaar in laga tilmaamayo azuraac waayo midhaha abuurka ah bay dhulka intay u qodaan ay ku aasaan marka qarinta ay midhaha qarinayaan ama abuurka qarinayaan daraaddeed baa waxaa loogu magacaabay kufaar وعلى أحد قولي أهل التفسير يعني مركع علماء المفسرين سوى عيد لبا قول بيسلا ذهي آه قول لبا قول كمدا مركع لقصة على كفار وحلوغة كذا الزراع قول فسرنا وحلوغة كذا أي علماء قارك الفسرين لغة المامة يجاها لبا وأي أدنيد وأقول اللي يرسان بليه آه مسلمين فا وأدنيد كتنا حقا مركع شرعي يعني وحل إلى كفر عدم الإيمان سواء كان معه تكذيب أو استكبار أو إعراض أو غير ذلك أو نفاق أو شك أو غير ذلك يعني كفر حق الشرع إذا وحل لنا إياه وإيمان ولسان كاللوائس أي وحل إلى كفر إيمان الشرع إذا أدل لوائس كفر لا إيمان معناها noocaas ayaynu ku sacriysinaynaa in kufriga looga jeedo yani kuma sacriysinayno in kufriga looga jeedo sakidin ama juxuud in looga jeedo macnahaas iyadoo anwaacdii kufriga wax kamida ay yihiin yani kuma fasirayno oo kufriga waxaynu ku fasiraynaa in looga jeedo cadam aliimaan waana sida aimada ahlu sunnaha qaarkood ay ku fasireen in la yidhahdo kufrigu waa cadam liimaan waxaana kamida sheekh lislaam ibnu taymiya رحمة الله عليه وحوكرنا مجموع الفتاوى والكفر هو عدم الإيمان سواء كان معه تكذيب أو استكبار أو إذاء أو إعراض كفر وحل إلى إيمان مركا لواية كفر دائما مركا وإيسان كإيمان في لواية أصل في إيمان بل لواية يعني واحد بدل كفر سواء كان معه تكذيب وحيستمله نوع كفر يبدل يا أهايا بين قلبي لقى بينيو يأخذ درسنا أما ها هذا استبرين لقى كبر أو سراعة ولا يستكبر فيه ولا يستنشاقه أما ها هذا الديد ما الديدي يعني مركز صارت كفر صارتي أما ما أهاتو كيسة لقد شيء شرعي بي إعراض لقد سمي أصل الإيمان كيدا إيمان كأصل في إعراض لقد سمي لقد شيء ما إدون هذا حتى الشرع إيمان هدين لو يكفر الإيمان فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر فقلبه سآل قصد مين آه همين يهجانسي كانوا قلبه سكسري kaasi waxa uu yahay gaal weeye majmuuc fataawaha majaladka toddobaad safxadda lix boqol iyo sagaal iyo soddon waxa uu mar kale sheekh lislaam ibnu taymiya yidhi waalkufru laa yaktasu bitakbiiri kufriga kuma gaar aha beeninta bal law qaala ana aclamu anaka saadiqun lakin laa attabicuka bal ucaadiika waubgiduka waukhaalifuka walaa uwaafiquka lakana kufruhu acdam فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط علم أن الإيمان ليس هو التصديق علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط بل إذا كان الكفر تكذيبا ويكون مخالفة بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة أو وامتناعا بلا تكذيب فلا بد ان يكون الايمان تصديقا مع موافقه وموالاه وانقياد لا يكفي مجرد التصديق مجموع الفتاوى مجلد تصدرات لبد قل يلا بقي ثلاثه waxau istilmaamayaa khulaasada hadalkiisa kufriga kuma gaaraha beeninta oo waxa weeye haddii la yidhaahdo rasuulka waan garanayaa inuu run sheegaayo laakiin rasuulka raaci maayo sharcigiisana waa la celoodaya waa la dagaalamaya waa nacayaa yani waxa weeye waa necdahay laakiin waa garanaya inuu xaq sheegayo taas kufrigiisu waa ka daran yahay kufrigii si aan garanayn inuu beeniyey uu ka sii daran yahay waayo kufrigiisu waxa weye waa kufru cinaad kufri kufru cinaadin wastikbaar weeye waa kufri markaa madax adayg iyo istibrinu ku jirto markaa takdiirkii jahligu keensaday ee garasho la-aantu keensaday waa ka sii daran yahay yani sidaas ayuu tilmaamaya marka waxa weeye maadaama aanu kufriga takdiib uu ka ballaaran yahayna iimaankuna inuu tasdiiq ka ballaaran yahaa meesha kasoo baxaysa buu sheekuna leeyahay oo kufrigu haddii takdiib keliya noqon lahaa iimaankuna tasdiiq keliya noqon lahaa marka waxa weeye maadaama colaadii nebiga lala ciloobayey ama diinta lala ciloobayo lala dagaalamayo la nacayay ay gaalnimo tahay raacista la raacayo la jeclaanayo ee la ateecayaana ee weliba la rumaynayaana inay iyaduna iimaan tahay baa meesha ka soo baxaysa hadallo kale adigu culamadu markaa hadalladaa la mid ah oo ay cabireenna waa jiraan laakiin waxaynu ku gaabsanaynaa labadaa naqliyo aynu ka soo naqlinay ibnu taymiya raxmat ullahi calayhi qodobka labaad oo ku saabsan maraatib lkufri yacni markaa martabadaha ama derajooyinka uu kufrigu kala leeyahay waxaynu uga jeednaa waxaynu soo maray inuu iimaanku maraatib leeyahay oo uu jiro aslu liimaan waajib liimaan iyo kamaal liimaan taasaynu hore usoo maray marka sida waxa weeye iimaanku uu maraatib iyo derajooyin uleeyahay ayaa kufriga laftiisana wuxuu leeyahay derajooyin buu leeyahay maraatib ayuu markaa kufriga laftiisuna leeyahay ahlucilmiguna taa waa sheegeen oo waxaa jira kufri akbar ama kufru naaqilun can ilmillah kufri qofka diinta ka saaraya waxaa kaloo jira kufri la yidhahdo kufrin duuna kufrin kufri ka sokeeya kufriga weyn gaalnimada weyn gaalnimo ka sokaysa ayaa jirta taa waxaa la yidhahdaa kufrin duuna kufrin baa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa kufrun asgar ayaa la yidhahdaa kufri yar bimacnaa marka loo eego kufriga weyn ayuu yar yahay laakiin sidiisa uma yara oo in la yidhaahdo waxa weeye kufriga weyn buu ka yar yahay iyo in la yidhaahdo isagaa yar waa kala duwan tahay waxaa loo jeedaa kufriga weyn buu ka yar yahay ay asgaru min al akbari kufriga weyn waa ka yar yahay waxaa kaloo la yidhahdaa kufrun laa yanqulu can ilmilla kufri aan qofka diinta si dhamaystiran uga saaraynin diintii si kulliga oo dhammaystiran gaalnimada aan uga saaraynin yani markaa erayada noocaasa mid walba waa lagu magacaabaa kufrun laa yanqulu can ilmillah kufrun duuna kufrin yani kufrun asqar saddexdaa mid walba waa lagu magacaabaa marka kufriga xaqiiqiga abaa labadaa uqaybsama alkufru alxaqiiqiy yanqasimu ilaa kufrin akbara wa kufrin asgara yani kufriga xaqiiqiga dhabta ah ee aan majaajka ahayn wuxuu u qaybsamaa kufri asgara iyo kufri akbara labadaasaa loo qaybiya sidaa waxaa khilaafsan murji-ada oo waxay leeyihiin kufriga xaqiiqiga ahi waa akbaruun amaa kufriga asqarka ah asaalatan xaqiiqa ahaan kufri uma ahayn majaaj ahaan baa loogu magacaabay kufri majaaj ayaa kufri loogu magacaabay oo sidaan acmaashu iimaanka xaqiiqa ahaan uga mid ahayna majaaj ahaan iimaan loogu magacaabay ayaa kufriga asqarka ana kufri lagu magacaabay majaaj ahaan baa loogu magacaabay laakiin xaqiiqatan kufri ma aha waxay ku dhisan tahay asal ahaan tacriifka iimaanka siday ahlu sunnuhu ka mareen iyo siday murji-adu ka mareen ibn abilciz alxanafina waa baraarujinaya sharx caqiidati taxaawiya oo marka uu ka waramayo kufriga asqarkaa wuxuu odhanayaa yani kufri asqara ayay marka waxa weeye ciddii sidii iimaanku waa qowl iyo camal kufri asqaray ku magacaabayaan oo bimacnaa xaqiiqaabay u jeedaan qolada markaa yani yidhi iimaanku waa tasdiiqa qalbiga iyo qawlka keliyana waxay leeyihiin yani majaaz ahaan baa iimaan loogu magacaab majaaz ahaan baa kufri loogu magacaabay majaaz ahaan ayaa kufri loogu magacaabay saasuu sarx alcaqiiqati taxaawiya hadal macnihiisu yahay oo ku odhanaya marka waxa weeye kufriga xaqiiqigii wuxuu u qaybsanaa cinda ahli sunnati waljamaaca kufri akbar oo weyn oo ka kale ka weyn iyo kufri asqar oo ka weyn ka yar labadaas u qaybsanaa kufriga asqarka ahina mid diinta qofka ka saaraya ma aha waa kufrin duuna kufri iyo kufrin laa yanqulu can ilmillah kufriga weynina waa qofka ka diinta ka saaraya weyi haddaba markaa tafsiilka ahlu sunnuhu mas'aladaa ay geseen waxay ka qaateen aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam bay ka delisadeen oo waxaa jira aayaad waxyaalaha qaarkood kufri lagu magacaabay oo aan akbar looga sheegin waxaana ka mida kufri naqa oo laga tago waxaa lagu magacaabay kufri lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid haddaa ii kufri naqdaan waan idiin kordhinayaa haddii aa markaa yani kufri naqi weydaanna waan markaa yani cadaabkaydu waa daran yahay bimacnaa war idin cadaabaya waa macnani dhacaya marka wara inka fartin waxaa looga jeedaa yani kufri naqi oo laga tago ayaa kufri lagu magacaabay oo kufraana nicmada marka hadda la sheegayaa waxa weeye waa shukri naqi oo layska daayo la shukri naqi waayo markaa taasi waxa weeye waa kufrin duuna kufrin yani weeye saasa asal u ah waxaa kale oo kamida axaadiis fara badanoo nabiga sala allahu alayh wasalam ka soo aroortay oo nabiga sala allahu alayh wasalam marka uu yihi silaabu lmuslimi fusuuxun waqisaaluhu kufrun qofka muslima cayda la caayo la aslagaadeeya waa faasiqnimo dagaalka lala dagaalamana waa kufri marka gaalnimada lagu magacaabayna waxaa looga jeedaa kufrin duuna kufrin ayaa laga tilmaamaya gaalnimadii weyneyd lagama wado oo waxaa looga jeedaa kufrigii ka yaraa ka weyn ka yaraa ayaa looga jeedaa marka wuxuu noqonayaa macsi kabiira ah buu noqonayaa darsigii hore iimaankana waxaynu kaga soo hadalnay sida markaa dilka qof muslima la dilaa haddii qofku marka aanu xalaasanin oo waxa weeye marka istixlaal aanu la iman ama duxuud iyo istikbaar aanu la imanin inaanu milada kaga baxayn oo kulli ahaan aanu diinta kaga baxayn oo ku gaaloobaynin gaalnimadii weynay oo waxaynu soo qaadanay aayaadka ku magacaabay iyadoo dagaalki uu jiro haddana iimaan u sugay wainkaa ufataan min almuminina qatasalu faasbixu baynahuma marka yani iyadoo isdilki uu jiro ayaa haddana mu'miniin lagu magacaabay inama almu'minuuna ikhwatun faasbixu bayna akhawaykum ikhwatu diin weli inay baaqi tahay baa laynoo sheegay faman cufiya lahu min akhiihi shayun faitibaacun bilmacruufi waadaaun ilayhi biixsaan waxaynu sheegnay ukuwada aayadda lagu sheegay ukuwatu diin inay tahay marka waxa weeye calaa kulli xaal halkaa horeynu usoo sharaxnay hadda waa baraarusinay uune yani waqitaaluhu kufrun marka la yidhi waxaa looga jeedaa kufri asqara ama kufrin laa yanqulu can ilmilla waxaa kale uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam laa tarjicu bacdi bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd xadiiska hore sibaabu lmuslimi fusuuqin waqitaaluhu kufrun muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiiska dambe laa tarjicu bacdii kufaaranna saxiixeynka bukhaari iyo muslim baa soo wariyey marka waxa weeye kufaaranna laba tafsiir baa ku sugan oo tafsiir baa waxa uu leeyahay waxaa looga jeedaa yani kufrigii ha ku dhicina dilka ahaa marka waxaa looga jeedaa kufri asqar ayaa laga tilmaamaya qowlka kale culamadu ku fasireenna waxay tahay in layidhaha laa tarjicu bacdi kufaaran ha gaaloobina oo deedna a islaysaan kufaartaasu yadribu bacdukum riqaaba bacd marka waxa weye laakiin qowlka walaa adhar ah waxaa kale oo markaa yani u daliila xadiiska u nabigu sala allahu alayh wasalam yihi man radiba can abihi faqad kafar ka aabihii iska naca oo markaa waxa weeye aabihii dafira taasi waxa weeye waa gaaloobay bimacnaa waxaa looga jeeda xaqiiqigii aabbanimuu markaa dafiray baa looga jeeda kufri asqar baa laga tilmaamaya waana xadiis saxiixa kufri asqar ayaa looga jeeda waxaa kaloo kamida xadiiska nabigu yihi sala allahu alayh wasalam man xalafa bigayri illahi faqad kafara aw ashrak yani imaam axmed iyo keyrkii soo wariyeen waana xadiis yani albani iyo culamo kaleba ay saxiixiyeen kii waxa weeye ilaahay cidaan ahayn ku dhaartaa yani kufri ama shirki ayuu ku dhacay culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen ayd waa bimacnaa waa weeye oo waxa macnuhu udhacayaa wa ashraka yani kufri iyo shirki labadaba waa ku dhacay baa laga tilmaamaya la yidhahdeen taas yadaa baa laga tilmaamaya la yidhahdeen waxaa kaloo ka mida xadiisu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam idaa abaqa alcabdu faqad kafar addoonku hadduu carooro sayidkiisa ka baxsado qofkii lahaa hadduu ka baxsado faqad kafara waa kufriyey kufrigaa waxaa looga jeedaa kufrin asqar baa laga tilmaamaya وهكذا ثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسل واليقة على الميت حديث مسلم صحيح التسوي laba kasba ama laba shay oo dadka ku sugan waxaa ku jira markaa gaalnimo labadaasi waa maxay waa nasabka oo la dacniyo oo dadka nasabkooda la liido ama la dhaleeceeyo oo la yidhahdo ciddaas idinma dhalin ama ciddaama tihiin ama markaa waxaa la nasarcaayo yacni kufriga uu ku magacaabay nebigu sala allahu caleyh wasalam iyo walniyaxatu cala almayiti iyo meydka in laga dul baroorto maydkii in loo baroorto kaana wuxuu ku magacaabay nebigu sala allahu alayh wasalam inay kufri tahay ayuu ku magacaabay marka kufrigaana waxaa loo jeedaa waa kufrin duuna kufrin waxaa la mida xadiidka saxiixaynkan oo tilmaamayey nebigu sala allahu alayhi wasalam yani uu sheegay dumarka badankooda inuu ku arkay naarta markaasuu yaa rasuul allahi sababtu maxay tahay markaasuu wuxuu nabiga ku yihi sala allahu calayh wasalam takfirna alcashiira wa takfirna allacna yacni markaa ninka xuquuqdiisa ama abaalka uu idiin galay waa dafirtaan oo waa ka abaalka dartaan ragga idin qaba waa midda labaade cayda iyo habaarkana waa dadisaan cayda iyo habaarkana waa dadisaan marka waxa riwaayo kale waxay sheegaysaa oo bukhaari soo wariyey bikufrihinna kufrigooda daraaddeed bay ku gelayaan markaasaa gabadh waxay tiri ayakfurna billaah ma ilaahay bay ka gaaloobayaan qaala markaa wuxuu nabigu ugu jawaabay sala allahu calayh wasalam yakfurna alcasiira ninka ayay markaa ka abaalka darayaan oo nicmada iyo abaalka iyo wanaagga uu u sameeyey way ka abaalka darayaanoo wax wanaaga una qirayaan way dafirayaan nicmadii ninkii u geystay ee u faray ee u sameeyey يعني رواية لو حيثيريك لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك غير ذلك قالت ما رأيت منك شيئا ما رأيت منك خيرا قط هذه حوالي مسكوز هذا ولد بأسة نفسه أدانا مالي أي كأرك تسيري هرسي أنا أهي أو خلق أي كأرك وحيانا كولد روانا بإناك سنين وحيانا أدو أريد السيدة nabadkirta ayay odhanaysaa marka waxaa weeye calaa kulli xaal ninka markaa nicmadiisa abaalkadarka ay ka abaalkadarayso waxaa lagu magacaabay inay kufri tahay kufrigaana waxaa looga jeedaa kufri asqar sidaas aawadeeda bukhaari saxiixiisa waxa u baabaysanayaa baabun kufrun duuna kufrin yani marka waxaa weeye kufri duuna kufri kufriga weyn ka sakeeyaa inuu jiro ayuu baabaystay oo waxa weeye saxiixiisa ay ku baabaystay calaa kulli xaal axaadiista iyo aayaadka loo daliishaday inuu jiro kufrin duuna kufrin waa fara badan yihiin aayaad kalaa kamida afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdi waxay culamada qaarkood ku fasireen ibn lqayim iyo ibn rajab iyo waxay ku fasireen in laga tilmaamayo kufri camal ahaan xagga camalka iyadoo ictiqaadsan isyaanka la yimaadeen baa kufri lagu magacaabay marka waa kufrin duuna kufrin sidaas yadaabay ibn lqayim aljawziya wabnu rajab alxambali ay ku fasireen aayadda lafteeda waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaaika hum alkaafiruun cabdillahi bni cabaas waxa uu ku fasiray in looga jeedo kufrin duuna kufrin oo erayga kufrin duuna kufrin ah yani waa eray cabdillahi bni cabaas ka sugnaaday inuu yidhi yani salafkina ay ku raaceen inuu jiro kufrin duuna kufrin waana sidaa saxiixa bukhaari uu usoo qaatay oo u baabaystay axaadiista kale ku soo aroortayna waa badan tahay marka haddaba aynu tilmaamayno kufrigu labadaasi u qaybsanaayo mid yaroo aan diirka lagaga baxaynin oo faasiqnimo abaa jiro kufri lagu magacaabo anwaacda kalena waa la mid erayada kale ee shirki dulmi fisqi nifaaq intaa mid walibana labay u qaybsamaan macsiyo jaahiliyo intaa mid waliba waxay u qaybsamaan mid weyn oo diinta lagaga baxayo iyo mid yar oo aan diinta si dhamaystiran loogaga baxaynin soo qaadeen nisaaqa yacni munaafiqnimadu waxay u qaybsantaa mid weyn oo diinta lagaga baxayo oo ka naarta ku waarayo oo layidhi ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar yacni kuwaas waxa weeye waa kuwa nifaaqooda ictiqaadiga yahay ee qalbiga kufri calooleedka markaa uu ku sugan yahay kufri calooleed kuwuu ku sugan yahay ee qalbiga gaalnimada ku haysta ee qarsanaya ee aanu islaamnimadu daacad ka ahayn kuwaasaa looga jeedaa ina almunaafiqiina fi darki asfali min annaar marka haddaba waxaa jira nifaaq marka macsiyo weyn ah laakiin aan ahayn kii diinta lagaga baxayay وكان وانت احاديث تكفى على النبي صلى الله عليه وسلم لآية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان يعني مركع على مدى المنافق صدق يرى النبي صلى الله عليه وسلم هدو الشيخية بين بوشيدا هدو لآمن وخيانية hadduu ballan qaado waa guud yeelaa oo ballanka waa buriya riwaayo kale waxay sheegaysaa xadiis kale ku soo aroortay nabigu sala allahu calayh wasalam inuu yihi calaamaadka munaafiqu waa afar yacni afar markaa umuurood baa munaafiqa lagu gartaa afartaasi kay ku sugan yihiin kaana munaafiqan khaalisan munaafiq barax hora oo saafiya ayuu noqdaa ka markaa khasilo ama sifo afarkaa ka miditay ku sugan tahayna yacni qayb munaafiqnimo abaa ku jirta xadiiskaasina waxa weye idaa xadasa kadab wa idaa caahada kadar waidaa tumina khani waidaa wacad waidaa waidaa kaasama kajar waidaa kaasama kajar afarkaa umurood buu sheegay saddexdii umurood oo xadiiskii hore sheegay wuxuu ku sii daray haddii la aamino inuu khiyaamaynayo iyo hadduu sheekaynayo inuu been sheegaayo iyo haddii ballan qaado inuu burinaayo wuxuu ku daray wa idaa khaasama fajar hadduu doodo yani waa fujuur buu ku dhacaayo yani isaga laftiisa waxa yani markaa cisyaan buu ku dhacaa yani fujuura fisqa ah buu la yimaada waa xadgudbaa oo yani marka uu doodaayo war cadaalad sameeyo waxaad leedahay in sheego is odhan maayo wuu xadgudbaya oo xadgudub buu la imanaya marka afartaa umurood kay ku sugan yihiin munaafiq badaxla oo nifaaqiisa markaa yani uu badaxla yahay weeyaan buu xadiisku sheegaya weliba wuxuu kusii daray wain sallaa wasaama wazacna anahu muslim xadiiskaasoo kale oo saxiixa ku jira dadka qaarkood markay arkaan waxay is odhan karaan waxaa looga jeedaa munaafiqii markaa naarta ku waaraayay ayaa laga yaabaa inay moogaan laakiin sida xasan albasri uu yihi nifaaqu wuxuu u qaybsamaa nifaaqu takdiib wa nifaaqu camal xaafid ibn xajar na fatxulbaariga waa kaga soo raraya nifaaqi labu u qaybsamaa buu xasan albasri yihi waxau yihi nifaaq beenin ah iyo nifaaq markaa camal ku saabsan markaa nifaaqu takdiib wuxuu tilmaamayaa waa nifaaqa ay culamadu yidhahdaan annifaaqu alictiqaadiyu nifaaqa camalna wuxuu uga jeedaa waa kay culamadu yidhahdaan nifaaqun camaliyey marka waxaa weeye nifaaqa camaliga ahi qofka markaa diinta si kulliyan oo dhammaystiran ugama wada saaraayo sidaas yadaabay ahlusunna waljamaaca ay qabaan culamada qaar baa waxay yidhaahdeen qofkan waxaa la yidhi idaa xadasa kadab waxaan xadiiska ku xambaarayna xadiisku waxaad moodaabay yidhahdeen in shabaabir ay tahay nifaaqi weynaa in laga waramayo markaas si haddana ictiqaadka ahlusuliya taasi isu waafaqaan waxaanu odhanaynaa bay yidhaahdeen waa haddii markaa nebiga ay sheegaan iyo ilaahay way ka been sheegaan oo waxaynay odhan bay ku been abuurtaan haddii markaa la aamino oo shareecada iyo takaaliifta lagu aaminona waa khiyaameeyaan haddii ballankii ilaahay ka qaadayna waa buriyaanoo inay rabbi caabudayaanoo alastu birabbikum qaaluu balaa ballan baa hore looga qaaday alastu birabbikum qaaluu balaa ballankaasay burinayaan laakiin calaa kulli xaal tafsiirka noocaasa in lagu fasiro waxaad moodaa inuu baciid yahay culamo kale waxay yidhaahdeen kale waxay yidhaahdeen xadiiskan waxaa la sheegay idaa xadasa kadab hadduu markaas sheekeeyo been buu sheegaa bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa goor alla goorkuu sheekey idaada darsiyo ku xambaareena waxay yidhaahdeen goor kastuu sheekeeyo been buu sheegaya markaa ruuxa afarkan caadaysta ruuxaasaa munaafiqa la yidhaahdeen bacdi kale waxay yidhaahdeen maya waxaa laga tilmaamayaa ruuxa marka uu ballan qaadayo isla guri yacni markaa ruuxa noocaasoo kalea looga jeedaa bay yidhahdeen laakiin calaa kulli xaal kulli daalika waa aqwaal aan sax ahayn culamada qaarkooda yidhi waxaa laga tilmaamayaa in waxa weeye ruuxa caadaystay waa lagu xambaarayaana dee qaalib ahaan inay sheegaan oo yidhahdaan qaalibka sidaasay u badan yihiin mooyaane arrin muftarida oo bimacnaa ilaaba ilaa sidaa noqonaya ma aha oo waxaa suurowda isagoo caadaystay haddana inuu yahay faasik kisiga caadaystay inuu yahay baa laga yaabaa oo aanu markaa waxa wax intaa ka badan aanu ahay haddaba tusaale culamada qaarkood ay sheegeen haddaynu soo qaadanno nebi yuusuf walaaladii waa sheekeeyeen oo been bay sheegeen oo aabbahood yaxquub bay been u sheegeen waa ballan qaadeen oo ballankii waa buriyeen waa la aaminay walaalkood baa lagu aaminay oo waa khiyaameeyeen munaafiqiinna ma ahay sida ahlucilmiga qaarkood markaa saas oo kale ayay u tilmaameen sida qaadi abubakar ibn alcarabi iyo culamo kaleba waa la aamino waa khiyaameeyeen in la aaminay waxaa kutusinaysa hal aamanakum calayhi ilaa kama amintukum calaa akiihi min qabl allahu khayran xaafida marka walaalkeed yani markaa yani walaalkeed in lagu aaminay aayadda kutusinaysa oo markii inankii dambe ay weydiiyeen oo yidhaahdeen waxa nalagu xiday haddii walaal kale aaleedihi oo kaalaya haddii kale waxba laydinsiin maayo oo miyaan idinku aaminayaa bu bimacnaa idinku aamin maayo sidaan walaalkii walaal walaalkiin horaan idinku aaminay mooyaane si kale idinkuma aaminaayo caynkaas iyada ah ayuu ugu sawaari marka waa la aaminay waana khiyaanaya waa ballan qaadeen oo ballankii waa buriyeen waxay ku ballan qaadeen qaaluu ya abaana ma laka laa taxminanna calaa yuusufa wainaa lahu lanaasixuun arsilhu macnaa gadan yarfac wayalcab wainaa lahu laxaafiduun marka way ballan qaadeenoo ballankiina waa buriyeen waa sheekeeyeenoo aabbahood yaxquub warbeenay u sheegeen oo waxay markaa ku yidhaahdeen waxay yidhaahdeen inaa dahabnaa nastariqu وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وحي هذا ظهر باقاتل إلهي أنه اسم السرسان ودرسانين أو استعيارين أو مكا درسانين أو اسم السرسان أيون دا مركا ينجي يدين ينجي لعني آه كده كده أنا ورابك البس ده بالسقاني هذا على كل حال kaana waxa weeye been bay ku sheegeen weliba intaa waxa dheeraada ah walaalkood eedi bay ku rideen arrinkaasna waxa suurtoobi karaysay inay walaalkood qaalkaa fidhinto mid kale oo saddexaad waalidkood waa dhibeenoo inankaa kaxayntay ka kaxeeyeen oo ka soo lumiyeen inankiya ka soo suureen waalidkoodna arrinkaa waa ku dhibaato dhintay oo halkaana xuquuqulwaalideyn baa ka soo galay intaasoo umureed iyagoo ku dhacay haddana munaafiqiin may ahayn oo culamada ahlu sunnaha belenkoodu waxay qabaan inay waxa weeye nebiye ahaayeen walaalihii yeesu oo markana umuurahana ay ka dhacayaan qabla nubuwa jamaahiirku sidaasay qabaan culamada kale ee markaa nebiyada aan ku sheegin oo asbaata aayadda aayaadka lagu sheegay ee nebiyada lala xusay iyaga weeyaan bay yidhaahdeen culamada kale oo marka aan nebiye ku sheegayn waxay leeyihin waxay ahaayeen dad wanaagsan bay ahaayeen laakiin waxa weeye kanifufka ay ku dhaceen bay ahayd markii dambena waa ka toobad keenay markii dambena waa ka toobad keenay marka waxa weeye calaa kulli xaal umuurahan markaa xadiisku sheegee saddexda ama afarkiina qofka mu'minka ahee iimaankiisii dharka yahay waa wax ka dhaca waa wax siirkeedi karta inuu ka dhaco waana macaasi oo waxay siweydinla beenta la sheegaa magaalina sawaabku waa maya yacni been kasta oo la sheegay mid diinta lagaga baxayo ma aha ballan kasta oo la buriyana mid diinta lagaga baxayo ma aha ammaano kasta oo la khiyaameeyana mid diinta lagaga baxayo ma aha marka sidaas yada ah weeya marka haddaba umuurahan يعني xadiidka uu sheegay culammadu waxay yidhaahdeen waa nisaaqun duuna nisaaqin waa nisaaqi yaraa waa nisaaq nisaaqa weyn ka sokeeya ayaa looga jeedaa yani markaa taas baa laga tilmaamaya waxyaala fara badan oo nisaaq lagu magacaabayna waa jiraan sida almuqtalicaatu huna almunaafiqaat dumarka waxa weeye markaa raggu inay furaan doona oo yidhahda dalqadaydaan kaa iibsanayaayo ifur yani nebigu wuxuu yihi waa munaafiqaad weeyi yani simana gaaloodayso milada si dhamaystiran wagama baxayso codsashada ay codsatay yani markaa furitaanka marka waxaa looga jeedaa waa nisaaqun camali ama waa nisaaqun yani markaa duuna nisaaq maxa sidaa labadaa uqaybsanta dulmigaa uqaybsana dulmin duuna dulmin iyo dulmi akbar fiski weyn iyo fiski yar macsiyada saasi le-eg jaahiliyada saasi le-eg ee jaahiliyada mar macsidaa looga jeedaa marna gaalnimaa looga jeedaa marna gaalnimo ayaa looga jeeda walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati lula yani tabaruj kastaana markaa gaalnimo ma aha marka waxa weeye calaa kulli xaal umuuraha aynu sheegnay oo dhamin waxay leeyihiin laba qaybood ama laba martabo martabo weyn oo diinta lagaga baxayo kufri akbar fiski akbar dulmi akbar yani cusyaan akbar yani wahakada iyo mid ka sokeeya oo aan milada lagaga baxaynin labadaa qaybood ayuu markaa sidaas ugu qaybsana qodobka ku saabsan maraatib alkufri iyo waxyaalaha la halmaala kelmadaas aynu iyagana ku dhaafayna aklaasa ahlucilmiga ee sidaas usaabsanna way iska fara badan tahay laakiin waa se iska macruufa qodobka saddexaad aynu tilmaamaynaa waxay tahay waa anwaacu alkufri noocyada gaalnimada gaalnimadu noociyay u qaybsantaa oo culamadu marka ay u qaybiyaan culamada qaarkood waxay u qaybiyeen afar nooc culamada qaarkoodna waxay u qaybiyeen shan nooc culamada qaarkoodna way sii kala bixiyeen oo waxay u qaybiyeen lix nooc bay u qaybiyeen kallay intaan arkay waxay ugu horeysay culamada qaybinaysa shiikha la yidhaahdo ashari oo culamadii hore ee qarnigii ashraad ka mida oo kitaab zaahir la yidhaahdo allisay wuxuu u qaybiyey kufrigu afar noocdu u qaybsanaa buuli culamo badan oo ka dambaysayna markaas sidaas ayay qaateen oo uu ka mid yahay baqawi oo isaguna tafsiirkiisa ku qaybinaya oo uu ka mid yahay ibnuljawzi oo marka yani culamo badan baa iyaguna sidaas yadaa ku tegay xasanu laftiisu yani saas marka u qaybinaya kitaabkiisa marka aclaamu sunati almansuura kitaabkaasna waa kitaab qayimo aada u faa-iido badan aclaamu sunnati almansuura laba boqol iyo shantar su-aalood baa ku jira oo ictiqaad ku saabsan oo mid walbana ka jawaabayo oo daliilkeedii iyada oo wadata uu ka jawaabayo marka waxa weye waa mid aada iyo aad u faa-iido badan weeye saaxibu tawdiiq can tawxiid alkhallaaq isaguna afartaa qaybood ayuu markaa u qaybinaya ibn lqayim aljawsiya wuxuu uqaybiyey shan qaybood ayuu markaa uqaybiyey oo waxa yihi waama alkufru alakbaru fa khamsatu anwaacin kufru takdiirin wa kufru istikbaarin wa kufru istikbaarin wa idaain maca tasdiiqi waa nooc nooca koowaad waa kufru takdiib kufrigii beeninta ku saabsana oo waxbaa la beeniyey saasaa lagu gaaloobay iyo kufru istibrin iyo diidmo yani markaa ah laakin tasdiiq uu jiro kufriga waa kufriga culamadu ka cabiraan kufru cinaad kufru cinaad haddii la yidhaahdo iyo kufru cinaadin wa istikbaar haddii la yidhaahdo iyo kufru istikbaar wa idaa haddii la yidhaahdo dhammaantii waa ismid waa kufrigii ibliis oo kale ilaa ibliisa abaa ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin marka kufrigiisu waxaa kufri idaain waistikbaar waa kufri cinaad idaa iyo istikbaarka halkaasaa laga soo qaatay kufri diidmo iyo istibrin sababtiisu ay tahay arinkaasi yimid waa kii ibliis oo kale abaa iyo markaa istakbara laysu daba dhigay ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin marka kufri cinaadna isagun baa looga jeedaa nooca kale oo saddexaad kufri icraad kufriga jeesiga in laga jeesto laga danayn waayo diintiida diintiida dan laga geli waayo waa la xaalaynba waayo diintiisa si wax usinoo kala laga dhiga waa la isuga jeesto marka waxa weeye lama rumay lama doonin lama raacin yani marka waxa weeye lalama eloodin waxa weeye sidii waxaan jirinba nooca marka afraad kufru shaki nooca la yidhahdo kufru shaki kufru sababtiisa ay tahay shaki wax laga shakiyey ay waajib ahayd in la ictiqaadiyo oo haddii laga shakiyo ay gaalimo noqonayso iyo nooca shanaad oo kufru nifaaqa la yidhaahdo marka ibnu qayim aljawziya yani shanta nooc ee markaa kufriga isaguna madaarij saalixiinta mujaladka koowaad ayuu arrinkaa ku tafsiiliyey oo kaga hadlay marka hadal dheer buu markaa soo aroorinaya madaarij saalixiin saxada mujaladka koowaad saxada saddex boqol iyo toddobiyo toddobaatan ilaa saddex boqol iyo sagaaliyo toddobaatan dabcada daaruldiin dabcada daarulkutub haddaad hesho waa saddex boqol iyo lix iyo afartan ilaa saddex boqol iyo toddobiyo afartan mujaladka koowaad marka calaa kulli xaal haddii markaa talacaadku waa kala duwan yihiin tahaariifta kudhooda waa ku heli kartaa marka shanta nooc oo kufriga wuu qaydiyey waxaa isugu jira nooca jixiidka la yidhaahdo iyo nooca sakijiidka la yidhaahdo isku mid ka dhigan culamada lixda ka dhigaysaana halkaasay kala saareen kala saarka ay kala saareen lixda u qaybiyeenna waxay ka dariisanayaan aayadda yani marka aayat alancaam fainahum laa yukadibuunaka walaakina adaalimiina biaayaati illahi yajxaduun waxaa la fainahum laa yukadibuunaka qalbiga kaa beenin maayaan ee qalbiga waa kaa rumaysan yihiin walaakina adaalimiina biaayaati illahi yajxaduun ha yeeshee daalimiintu aayaadka ilaahay afkay ka dafirayaan marka tasdiid baa loo diiday juxuudna waa loo sugay halkaa waxaa kasoo baxaysa juxuudka iyo tasdiidka inuu kala duwan yahay ayaa ka soo baxaysa oo marka qalbiga iyo afka labadaba laga beeninayana waa kufru takdiib oo jahlibaa u sababa rasuulka xaqnimadiisa lama garanayo sidaas aayadood baa loo beeniyey marka waxaa weye kufru takdiib baa la yidhaahdaa laakiin marka la garanayo inuu run sheegaayo laakiin marka afka laga beeninayo la fasirayo sida kufrigii fircawn oo kale wuxuu noqonayaa kufru duxuud wajacaduu biha wastayqanatha anfusahum dulman waculuwa afkay ka dafireen qalbiyadooduna weliba nafahooduna waa yaqiinsadeen oo si yaqiino hubaaw ah ay u helay marka waxa weeye lixda qaybood culamada u qaybinayaana sidaas ayay markaa u dhigeen oo waxay yidhaahdeen takdiibka iyo juxuudka sida aayaadka u kala qaybiyeen waa in laba aynu ka kala dhignaan oo afka iyo qalbiga labadaba marka laga beeninayo kaana jahli unbaa u sababan waa kufru takdiib haddii qalbiga se laga garanayo laga rumaysanayo afka laga dafirayana waa kufru juxuud haddii waxa weeye qalbigana laga rumaysanayo afkana laga firayo laakiin laleeyahay yani markaa ma raacayo oo mana rumaynayo oo markaa ma yeelaayo oo maanaa dabagalo waxa weeye markaa nin reer hebela iyo wax lamida haddii caynkaasoo kale uu yidhaahdo yani waxa weye taasi wuxuu noqonayaa kufru cinaad buu noqonaya kufru cinaad ama kufru idaa wastikbaar buu noqonaya waa iskamiyida nooca markaa saddexaadna waa nooca markaa waxa weeye afraadna waa kufru icraab waa kufrigii seesiga marka anwaacda kale waa iska waago bal hadda kufri icraabka sheikhu waxa uu ka yidhi ibn alqayim aljawziya كفر إبادة ولد عن تقدم وحول وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار ومن هذا ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاءه بالحق من عند الله ولم ينقض له إباء واستكبارا وهو الغالب على كفر أعداء الرسول كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون وقول الأمم وقول الأمم لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا وقوله كذبت ثمود بطغواها وهو كفر اليهود كما قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وكفر وهو كفر أبي طالب أيضا فإنه صدقه ولم يشك في صدقه ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر يعني وحي كلمة يا سيدة مقليتين كفر اللي يقال كفر إله واستكبار وكفر عناد وين يعني وكفر إبليس وكلا وإبليس أمر في إله المدكيرين دكيرته دكيرها هي كمهر الجنين أول مركز تلقي ما أمر في إله الدين ما الدين هي استكبرنا هي كفر ساغا sida yidhaahdeen isagu iyo qowlkiisida anu'minu libasharayn muslimina ma laba ruuxo bini aadam annagoo kalaadan u hoggaansanaa oo rumaynaa wa qawmahuma lana caabudin iyada oo yacni qoladoodina annaga weliba na caabudayaan day suuragasanan iyaga dabadalaan oo niyaga u hoggaansana anu'minu libasharayn tabiin baa ku tiro laan baa lagu gudbiyey marka laa marka lagu gudbiyo axad ilqowleyn waxau odhanayaa tadiin baa ku jiro inqiyaad macnaheediba la dhadhansiiyey marka wuxuu noqonayaa ma waxaan u hogaansanaa laba bini aadam anaga naga mida culamada qaarna waxay labadii macnaba way wada gudanaysaa miyaanu rumaynaa oo u hogaansanaa laba bini aadam oo annaga naga mida wa qawmuhumaa walxaal qawmuhumaa lana caabudiin iyada oo kelkoodna annaga na caabudayaan ma suuragalaha taas wax dhici kara maaha hadallo badan oo kale yani ummaduhu ku yidhaahdeen gaalada ahaa rususha ku yidhaahdeen in antum ilaa basharu mislina mar haddaad bini aadam nala mida tihiinna inaa markaa risaalada laydinku gaar yeelaa ma suuragal aha hadallada noocaas oo kale yidhaahdeenna waa kufru idaa wastikbaar weeye marka kufriga abutaalib iyo kufriga yuhuudiga noocaasu ahaa abutaalib waa garanayey maxamed inuu xaq sheegaayo ولقد جعلتني زعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت قبل امين اشعرت سيدي كم لهي waxau yidhi markaa waad ii yeedhay waxaana ii sheegtay inaad nasto ciisaa run baana ku sheegtay marka waa u rumaynaya haddana waa diidan yaho ma raaca marka waxaa qaaday buu shiikh leeyahay allaamata ibnu lqayim xamiyad bimacnaa waxa qaaday siiradii shaahiniga ahayd baa qaaday iyo aabbayaashii iyo neynta iyo neynaayey oo inuu diintii aabbayaashii khilaafo oo uu gaalnimo yadii ku xukumo ka noocaasa la weynaatay sidaas aawadeed buu markaa hadalkii ugu dambeeyaa inuu noqday huwa calaa millati cabdilmutalib kufriga nooca markaa kale kufri icraab la yidhaahdaa fahuwa faan yucrida bisamcihi wa qalbihi can arasuuli laa yusaddiqu walaa yukadibuhu walaa yuwalihi walaa yuaadihi walaa yasqa walaa yasqa ilaa maa jaa bihi albashar كما قال أحد بني عبد يالين للنبي صلى الله عليه وسلم ما عليها كفر إعراضك وحيوية وإن مركى رسولك صلى الله عليه وسلم لنظم الواية لنبه الواية بمعنى ذنب ولا يجري الواية ذنب ولا يجري الواية في وحن سن أو كلا أيام لغنب يعني لما رمي لما دين لما تقال لما يعني عليدي yani markaa lama ictiqaadin waxay markaa noqotay in markaa yani aan lana aan la danaynba inaan la danayn bay noqotay marka nooca la yidhaahdo kufru icraabka la yidhaahdo culamadu waxay ku tilmaameen inay tahay asalka markaa yani diinta oo laga jeesto laakiin waajibaadka sharciga seesaka laga jeesto kufru icraab lama yidhaahdo waajibaadka diinta seesiga laga jeesto يعني كفر إعراض لما يلاقي يقول لقنا إعراض أكبر وأصغر بيليه فإن يقيد من كفر وإن يقيد من نفاقة مع السيادة ظلمة يعني كفر وإن يمد وين يريد يرد بيليه إعراض كنوك يقيد كما يمد وين يمد وين لبدا قيدات بأقيد كما يمد مرة وحوية مرة يقول لقنا يعني كفر أكبر مرة يقول لقنا كفر أصغر بيليه لبدا قيدات بأقيد alcilmiguna labadaas bay markaa uqaydiyeen markaa sheikh waxau inoo misaaliyey tusaale taasi waxay tahay nabigu sala allahu alayh wasalam meesha taa'if la yidhahdo tegey taa'if markuu tegey saddex nin oo walaalo oo ibnu cabdiyaalin la odhan jiray baa madax ka ahaa oo ka tegin jiray saddexdii nin ayaa nabigu sala allahu alayh wasalam oo yani marba mid u tigay markaasuu yihi diin baan wadaa waa lay soo waxyooday waxaan ahay rasuul يعني markaa risaaladaas u bandhigayaa waxaanan doonayaa inaad i gargaarto oo aada ii hiiliso oo aad i magan geliso markaa labada yani laba hadal xun bay igu jawaabayey oo diidma ah hadal xun oo diidma ah oo ay diidan yihiin bay igu jawaabeen weliba waxay ku sameeyeen dadkii wax magaratadee magaaladana caruurtii iyo dadkii waa laayo kuwaasna waa ku sallideen oo waxay yidhahan inaga eriyo siida mawqifkaasa istaagay ninkii saddexaad markii u tegey ee ilma cabdiyaalii ka mid ahaa isagu wuxuu ku jawaabay anigu kuu jawaabi maayo buuri waayo haddii aada markaa sidaa aada sheegayso aada tahay oo rasuul xaqa tahay midaan u jawaabay waa ka weyntaas haddaad rasuul xaqa tahay sidaa aada sheegayso ay tahay midaan u jawaabo waa ka sarraysaa waa ka weyntaas markaa taa aawada kugu jawaabi maayo haddaad been sheegaysana midaan u jawaabo waad igaalinaysaaba ya marka waxa weeye mawqifkaasu istaagayo bimacnaa waxa weeye anigu kumana diidin kumana rumayn wuxuu ka sameeyey bay yidhahdeen culamadu icraab geeskii ka sameeyey ma rumayn mana beenin marka markuu leeyahay yani saaxadii bani cabdiyaaliin wuxuu u sheegaa ninkaa yidhi yani markaas u jawaabi maayo yani markaa reer iyo reer midnaba kusiinma kuma rumaynayo kumana beeninayo yani markaa kufri ciraaq buu ahaa sheekh cabdillatif ibn cabdiraxmaan ibn xasan mufti adyaar nabdiya fi zamani waxa la weydiyey icraaqka markaa naaqidka ah islaamnimada gerinayo weliba waxa xusub mudan kufriga icraaqka la yidhaahdo sheekh maxamed ibn cabdilwahaabna waa ku sheegay nawaaqid alislaam alcashara oo waxa weli nawaaqida markuu ka waramayey waxaa ka mid ahaa naaqid odhanaya an yucrida can diin arasuuli yani markaa diinta rasuulka sala allahu alayhi wasalam inuu ka jeesto laa yatacalamuhu walaa yacmalu bihi yani mana baranaayo kumana camal falaayo bimacnaa waxa weeye hadday ictiqaad tahay iyo hadday camalfal tahay midnaba diintii rasuulka dan kala gelaayo waxaan usoo daliishaday ina min almujrimiina muntaqimuun aayaddaana waa usoo daliishaday waa xaggeeda hore icraaq ku jiray marka waxa weeye haddaba waxay isweydiin la icraaqka mustafirka ah ee qofku ku gaaloobayaa waa see waxaa markaa ka jawaabay cabdilatiif ibn cabdiraxmaan ibn xasan waxaa dhalay cabdiraxmaan ibn xasan saaxibu fatxi lmadiid baa dhalay waxaanu yahay maxamed ibn ibraahim ayowgii weeyaan maxamed ibn maxamed ibn ibraahim ibn cabdillatiif ba la yidhahdaa cabdillatiifna waktigiisi wuxuu ahaa midkii diyaari najdiya ayuu ahaa oo cilmiga markaa reer najdi waktigiisi isagaa loo daba fariisan karo waxa weye ina axwaal annaasi tatafaawatu tafawutan cadiiman wa tafawutun bixasabi darajaatihim fi liimaani ida kaana aslu liimaani mawjuudan watafriiqu washirku inama huwa fima duna dalika min alwaajibaat wاlmustaxabaat وأما إذا علم الأصل الذي يدخل به في الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية فهذا كفر إعراض في قوله تعالى ولقد, ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية وقوله تعالى وقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الآية مركز وحسن نقلنا سليمان بن استثنان waxaanu markaa sulaymaan ibnu sixmaan odhanayaa fatabayana min kalaami shaykhi ana alinsana laa yakfuru ila bilicraadi can tacalumi اlasli aladi yadkulu bihi اlinsanu fi lislaami laa bitarki اlwaajibaati wاlmustaxabaati addurar الsaniya mujaladka tobnaad safxadda afar boqol iyo laba iyo toddobaatan iyo afar boqol iyo saddex iyo toddobaatan markaa khulaasada hadalku waxay tahay sida waxa weeye marka cabdilatiif iyo sulaymaan ibnu istixmaan ba ay tilmaameen kufru icraad waxaa noqonaya asalka diinta la-aanteed qofku aanu markaa noqon karaynin muslim hadduu icraad ka sameeyo ama mu'min noqon karaynin hadduu icraad ka sameeyo ka jeesto ictiqaadin waayo oo demba ka geli waayo wuxuu noqonayaa yani kaafir buu noqonaya kufru icraadna wuxuu uqaybsamaa yani mid waxa weeye kufri asliga ah iyo mid kufri ridda ah labada noocba waa leedahay yani waxa weeye qof baa waa ishahaashay islaamnima u sugnaatay islaamnimadu waxay ugu sugnaanaysaa shahaadataynka u shahaatay keliya bay ugu sugnaanaysaa shahaadataynka bay ugu sugnaanaysaa waxaa soo baxday inaanu waxa weeye waxyaalihii shuruudi laa ilaaha ila allah wax kamida inaanu ictiqaadsanayn oo kalaa soo baxday markaasoo kale wuxuu noqonayaa oo kufru icraab icraab ka sameeyey waxay noqonaysaa markaasoo kale kufrihid buu noqonaya oo murtad buu noqonaya bimacnaa kelmadda waa ku islaamay waxaan uu ka jeestay asli iimaanka ama asli diin ahna waa ku gaaloobo miladi iyo diintiibu kaga baxay miladi iyo diintii ayuu kaga baxay marka waxa weeye nooc kufri ridda ah iyo nooc kufri asliya ah labada qaybood mid walba waa leedahay kufri asli waxaa la yidhaha kufriga islaamnimo qofka in loo xukumaa aynay ka horreynin kufri hiddana waa gaalnimada ay ka horreysay qofka in islaamnimo loo xukumaa markaa taasina calaa kulli xaal waxa uu yahay kufri icraab ayuu markaa u yahay waajibaadka laakiin markaa samaynta uu samayn waayo kufri icraabkii laysku ogolaa laysla ogolaa weeyaan lama odhanaayo marka calaa kulli xaal shantaa nooc ama lixdan nooc ayaa loo qaybiyaa culamada shanta ka dhigayna waxa weeye tasdiidkii iyo bixiiskiina istilaax ahaan iyagu isguba geliye culamada waxa weeye ka dhigay afarka ka dhigayna waxay markaa iyagu ku gaabsadeen inay u qaybiyaan kufru bixuud oo tasdiidki ku jiro kufru cinaad iyo kufru shaki iyo kufru nifaaq marka kufru icraabki waxay iska gudagelinayaan macno takdiib oo kale inuu iska yahay sidaas oo kale ayay markaa gudagelinayaan marka anwaacda kufriguna waa inkaas yada weeye qaybahaas ayay marka u qaybsantaa qodobka afraad aynu tilmaamaynaa waxay tahay alkufru qawlun wa camalun wa ictiqaadun kufrigu waxa uu leeyahay yani qowl orah buu leeyahay wuxuu leeyahay camal buu kufrigu leeyahay shaqo la sameeyo fal la sameeyo ayuu leeyahay wuxuu leeyahay ictiqaad buu kufrigu leeyahay oo kufrigu wuxuu markaa u yahay mid iimaanka oo sida iimaanku u yahay qowl iyo camal iyo ictiqaad iimaanku u yahay ayaa kufrigana wuxuu noqonayaa qowl iyo camal iyo ictiqaad waxaa dhici karta qofka inuu ku gaaloobo yani markaa camal keliya oo uu sameeyey oo biqasdin wa macrifa uu ku sameeyey yani ogaal uu og yahay shaygan inuu xaaraan yahay iyo qasad uu qasdiyey oo u bareeray inuu sameeyo shaygan camalkaas keliya inuu ku gaaloodaa suurowda waxaa kaloo suurowda oraah keliya oo uu yidhi inuu ku gaaloobo ayaa suurowda oo aanu markaa waxa weeye biqasdin wa macrifa uu u yidhi waxa kale oo suurowda ictiqaad uu rumaystay ama wax uu ka shakiyey inuu ku gaaloobo ayaa suurowda marka kufrigu wuxuu leeyahay qowl waxaanu leeyahay camal wuxuuna leeyahay ictiqaad yani ma odhanayna kufrigu waa ictiqaad keliya inkastoo culamada qaar ay isticmaaleen macnahay ujeedeenna ay ahayd inay waxaweeye wax kasta oo lagu gaaloobo inay kufri ictiqaada ku magacaabayeen laakiin muraadkooda aynay ahayn camal laguma gaaloobo ugamay sheegin oraah laguma gaaloobana umay sheegin culamada ahlusunno qaarkood in ilahay kufrigu waa ictiqaad waa jiraan waxaana ka mida shaykh lislaam ibnu taymiya ayaa ka mida oo kitaabkiisa asaarin almasruul calaa saakin arasuul waalkufru ictiqaadun ayuu odhanayaa marka kufrigu waa ictiqaad buu odhanayaa marka muraadkiisu ma aha ugama dan laha wixii camala laguma gaaloobay muraadkiisu ma ahay shaykh alalbanina raxmat ullaahi calayhi waqtiyada qaarkood uu isticmaalay kufrigu waa ictiqaad laakiin isagana muraadkiisu ma ahayn oo ugama jeedin camal laguma gaaloobo